aada mahadsantaha walaalshar doorashada far africa ee sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka ilaa ay hadda si wanaagsan ay u socotaa guddiga doorashooyinka daqiiqadihii ugu dambeeya waxay soo sheegeen in ay filayaan boqolkiiba lixdan iyo lix dadkii marka hore sheegay inay codeyn doonaan oo ay liiskooda hayeen inay ka qayb qaadan doonaan ilaa hadda waxay sheegeen wax problem inaysan dhicin hawshan inay si fiican ugu socoto waa hagaag marka haddaynu eegno ooma aynu si guud u eegno dadweynuhu saaka say ugu soo baxeen tirada aad sheegtay oo ay uga qeyb qaadanayeen codaynta waa waxaa la dhihi karaa inay wanaagsan tahay sababta ay tahay boqolkiiba lixdan iyo lix waa number sareeya la dhihi karaa qolada oo doorashada maamusha guddiga madaxa banaana de waxawaaye inay ku faraxsan inay sheegeen waxaa kaloo iyadana maaragtay muhiim ah oo hadda aan hadda arkayay in madaxweynihii hore ee nigeria jonathan goodluck oo isagana hogaamiyey hay-ad ka shaqeysa doorashooyinka africa ka shaqeysa inuu isagana aada u ammaanay marka si guud marka loo fiiriyo waxawaaye ammaanka oo kale sida loo hagaajiyay wax kasta waxay socdaan hadda si si quman ma fahamta waa hagaag haddaynu tusaale ahaan eegno doorashadan muddooyinkii ugu dambeysay si weyn baa loo hadalhayey haddaynu hoos ugu dhaadhacno maxaa ka mid ahaa waxyaabaha ama mawduucyada muhiimka u ah codbixiyaasha koonfur africa ama shacabka ee ay ku kala dooranayaan xisbiyada iyo weliba xildhibaanada baarlamaanka u hordeeya okay waa su-aashaas waa su-aal muhiim ah horta waa waxyaabaha horta waa badan yihiin oo axsaabtu aada u tiro badan qolo kastaba meelay maaragtay waxbay kusoo lasoo shir tagtay laakiin waxaan isleeyahay laba qodob oo isku xiran ayaa ugu muhiimsanaa mid wuxuu ahaa horta la dagaalanka musuqa midna wuxuu ahaa haddii ilaah kuu roon yahay sidii laga yeeri lahaa hay-ad waxaa jirta oo la yidhaahdo escom oo waddankan korontada u qaabilsan oo hay-ad aada u maaragtay wakti dheer soo jirta boqol sano ka badan jirtay ah oo lamid ah wixii anaga soomaaliya aan dhihi jirnay wakaaladda xoogga korontada oo ay dowladda maamusho marka hay-addaasa waxaa dhacday in ay dhowr iyo tobankii sano lasoo dhaafo hoos u socotay in ay dhacday korontadii dhaba wadanka inuu dento in dhaqaalihii guud ahaan ay saameyso in nolosha dadkay khatar gasho isbitaaladii inay waayaan qaab ay ku shaqeeyaan iskuulaadka qaarkood in la xiro taasaa horta ugu daran marka de maxaan dhahe axsaabta oo mucaaradka waxyaabaha ay ku dagaalamayaan gaar ahaan midka ugu weyn oo la yidhaahdo d a waxay tahay in oo haddii ayaga la doorto ay hay-addaas hagaajin doonaan tusaale ahaan in ay hay-adda hadda dowladda ay sharciga waddanka uu sheegayo in dowladda ay maamusho ay ka dhigi doonaan mid private loo leeyahay oo ganacsigao kaleeto ay suuqa u furi doonaan oo dadka ganacsatada
haddaynu geesta kaga eegna cabdullaahi waxaa jira dad badan oo soo galootiya amaba aan dadka south africa aan ahayn oo ka yimi wadamo kaleo ku yaala qaaradda africa hadday galbeedka noqoto hadday noqoto waqooyiga africa hadday noqoto koonfurta iyo weliba bariga africa ay soomaalidu ka mid yihiin oo halkaasi ku nool dadkaasi usoo haajiray amaba soo degay wadankaasi koonfur africa ma ka mid yihiin mawduucyada ay ka hadleen dadka u tartamaya kuraasta kala duwan se ma jiraan dad ku ololeeyey hawshaasi si haddaynu geesta kale si kale udhigno doorashadani maxay uga dhigan tahay baynu odhan karnaa dadka muhaajiriinta ee soomaalidu ay ka mid tahay waa su-aal idan aada muhiima aada mahadsan tahay horta dad oo xisbiyu ku ololeeyaa jiraan waxaa la dhahaa mogtahay ingiriisiga oo kale south africa guud ahaan waxaan ku taxliiraha sinophobia la dhahaa oo dadka soo galootiga looga soo horjeedo xisbiyo waa jiraan oo si cad u sheegtay in oo tusaale ahaan haddii ayaga la doorto kulli ay dadka ajaanibta wadanka ka saarayaan waa jiraan laakiin nasiib wanaagga xisbiyadaas waa xisbiyo aada u yaryar laakiin axsaabta waaweyn sida tusaale ahaan a m c da oo soddonka sano soo xukumaysay iyo midka hadda aan sheegayo haddii ay la yidhaahdo xisbiga labaaduga awoodda badan ah labadaba hadda si cad u maaragtay wax hadda dadka soo galootiga uga soo horjeedo uma sheeganin marka labadoodaba maaragtay midna waxa waaye waa mid a n c doo kale tusaale ahaan waxay iska dhigaan inay pan african yihiin oo dadka afrikaanka walaala yihiin oo waa dadkii mande maaragtay xisbigii mandelo oo saaxiibtinimadaas waxaasay muujiyaan qolada diyaygana ayagaa soo galootiyo cadaana ugu badan mafaham diyayga marka haddaan si kala dhigno ninka hogaamiye waa cadaan dadka ugu badan ee hadda codayn doonana waa cadaan cadaankana markasta yimaadaan marka ayaga mar laba uga dan uguma jirto inay noqdaan soo galooti naceeb inay hadda kaarkaas ay cayaaraan waxaa muuqata inaysan ku degdegaynin marka maxay uga dhigan tahay marka haddii la yidhaahdo waxaan umalaynayaa hadda anaga xaaladda inay okay iska noqon doonto sababta saameeyen sida ayaa boqolkiiba konton hadda inay ka yar heshaa laga yaaba sanadkan ay coalition u baahato laakiin weli anc baa ugu xoog badin doonta haddii qolooyinka kala yimaadeen ay kule d ada iyadana ugu weyn marka waxaa is leeyahay had jeerba challenge waa iska jira ma aha dhibaatooyin waa iska jireen dadka soo galooti a haysta sida maandarey wax lamid ah laakiin ma umalaynayo wax hadda weyn oo keenaya in maaragtay xaalad cusub la galo doorashadan ay noo keeni doonto maqya ilama aha waaya cabdilaahi ugu dambeyn cabdillahi haddaan ku weydiiyo goormaa la filayaa in natiijada la shaaciyo ama la kala ogaado cidda hogaanka haysa amaba guushu ay raacday okay horta si adag ayaa loogu diyaar garoobay hay-adda oo doorashooyinka maamusho south africa ku maamusho la yihahda i e c na waxa waaye waxay ku ammaanan tahay inay aada u shaqeysay khibrad badan ay leeyihiin soddon kasana lasoo dhaafay maamulahayn securitigooda waxooda nidaamkooda iyo technolojiyada waxooda isku xirayn marka waxaan islehay caawaba hadday dhameeyaan ay tirada dhameeyaan beri waa la ihaan karaa laakiin wixii wareejin ah iyo yaa tagay iyo wax kaleeto waxaa isleeyahay dhowr maalmood inay qaadato waa surowdaa